bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku haya warka habeennimo idaacadda jawhar kuwooda ugu doorkaroon al-shabaabkii soo weeraray degmada biicadde oo laga difaacay agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda oo soo xiray tobabarka tababarayaasha ee hay-adda hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee niira oo xaruntii koow iyo tobanaad ka hirgelisay degmada kaaraan ee gobolka banaadir barakacayaasha ku nool kaamamka barakacayaasha gobolka banaadir oo dalbaday in gurmad gargaara la gaarsiiyo kenya oo soo bandhigtay ciidamada ugu qaybgalaya howlgalka cusub ee nabad ilaalinta soomaaliya qodobadaas iyo warka dibadda ayaa dhegaystayaal idinkugu hayaa u diyaargarooba warkoo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jawaar taarikhdu waxay ku beegan tahay kowda bisha saddexaad laba kun shan iyo labaatan anigu waxaan ahay amore warka axmed shariif ayaa farsameynaya warkii oo faahfaahsan dagaal socday in ka badan afar saacadood ayaa maanta waxa uu ka dhacay degmada biya cadde ee gobolka shabeellada dhexe waxaana dagaalkaasi u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo dhinac ah iyo maleeshiyaadka al-shabaab oo weerar kusoo qaaday degmadaasi dagaalka ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab ay weerar ku qaadeen fariisame ciidanka dowladda ay ku leeyihiin degmada biyacadde ee gobolka shabeellada dhexe sida wararku sheegayaan dagaalka ayaa ahaa mid aada u xoogan oo labada dhinac ay isku adeegsanayeen hubka noocyadiisa kala duwan waxaana meelo ka fogfog deegaankaasi laga maqlaya dhawaqa hubka culus ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa jilibka u aastay in ay ka difaacaan degmada maleeshiyaadka al-shabaab ee halkaasi soo weeraray agaasimaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda qaranka ayaa waxa uu soo xiray tababarka tababarayaasha ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda soomaaliya cali cabdiraxmaan ayaa warkan muqdisho nooga soo diray agaasimaha guud hay-adda socdaalka jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane mustafa sheekh cali dhuxulow ayaa maanta soo xidhay tababarka tababarayaasha oo ay ka qayb galeen shan iyo toban sargaal oo ka tirsan hay-adda socdaalka jinsiyadda kuwaasi oo ka kala socda laamaha iyo sidoo kale xarunta dhexe tababarkan oo muddo shan maalin ah socday ayaa waxaa hay-adda socdaalka jinsiyadda ka caawiyey hay-adda socdaalka adduunka ee i o m agaasimaha waaxda shaqada iyo shaqaalaha hay-adda socdaalka jinsiyadda mudane nuuridiin cabdulaahi xasan ayaa ugu horeyn ka warbixiyey tababarkan iyo wixii uu ku saabsanaa mudane agaasime tababarkan waxaa ka qayb galay sida uu sheegay madaxa tababarada shan iyo toban qofood shan waxay ka kala socdeen laamaha oo waxaan u xulanna waxay taha laamaha inaan maaragtay aan gaarsiino tababarada hadduu ilaah yiraahdo maaragtay macalimiin ay ka noqdaan waxaa kasoo lagu soo celceliyay mudane agaasime fursaday noo ahayd in maaragtay macalin soomaaliyeed uu nagala soo qeyb umaan siiyo tababarkaas mudane agaasime dadka meeshaan wada fadhiyo waa dad macalimiina oo shan iyo tobankan qofood oo maaragtay dhinac walba u diyaarsan horeyna maaragtay loo soo tijaabiyo maaragtay lagu guuleystay waxaana rajeynayaa maaragtay inaanan annaga naftirkeena ka h r ahaan inaanan meeshaas lagu dayicin oo maaragtay waxay ay barteenna inay wada gaarsiiyaan meelihii ay khuseysay oo dhan insha allah hadduu ilaa yiraahdo waxaan kaloo mudan agaasime rabaa inaan kuu sheego tiamka laamaha nooga wada imaaday waxaan u diyaarinaynaa insha allah bacda rabadaan inay maaragtay tababaro ay ka qabtaan laamahaas qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarka ayaa waxa ay ka hadleen waxyaabihii ay ka faa-iideen muddadii u socday tababarka
ase t o t ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gudbinno xirfaddii iyo aqoontii iyo qaabkaan waxaa wey ayaa u gudbin laheenna waan haysanaa waxaana aan aada aan u boorinayaa dhalinyarta kale inay maaragtay ayakana ay diyaar waxaa u noqdaan inay gudbiyaan waxay barteen saaxiibadooda maaragta ay yani waxaa kasoo tagayna xarumaha kale eexaa kala duwan haddii point yar aan ka taabano casharadii aan qaadanay waxaan qaadanay sida yacni loo soo diyaariyo dadka adult learningka ah casharada qaabka loogu diyaariyo iyo sidoo kale dadka wax loo dhigaayo hababka kala duwan ee wax loogu gudbin kara sidoo kale waxaan soo qaadanay marka cashar la diyaarinayo ama casharka markaad soo diyaarisid istaabjiyada la maro qaabka wax loo soo diyaariyo istaabjiyadii baahiyaha maaragtay aragti ina marka wax laga soo diyaariyo iyo casharo kala duwan ayaan soo qaadanay waan u mahad celinaynaa macalinka cashirka sida wanaagsan uu noo fahansiiyey sida siraaji uu sheegay luuqad aan wada fahmi karin uu ku gudbinayay qof kastoo halkan fadhiyo kii ingirish yaqaanan ingirishkii iyo kii soomaaliga ahaa intaba aan ku wada fahnay Een, sidoo kale sbacekii iyo xaruntii lagu qabanayay iyo dadkii soo agaasimay ayagana runtii waa meel eh, loogu talagalay maaragtay in train noocan oo kale loogu qabta ayay ahayd haddii hrkii iyo dadkii u ansaax gareeyey maaragtay halkan in training uu ka dhaco waa baliis aada u wanaagsan ay ahayd Een, sidoo kale mudane agaasime casharadii aan maaragtay halkan aan ka baranay ammaanadii aan qaadnay ama waajibaadkiina loo dhiibay waxaan diyaar u nahay anagana sidiina loogu dhiibay inaan u gudbino macalinka siduu noogu gudbiyey inaan anigana u gudbino dadkiina loo tababaray xafladda xiritaanka gabagabadii waxaa ka hadlay islamarkaana soo xiray agaasimaha guud ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane musaf sheekh cali dhuxlow waxa uu sheegay inuu dhiirigelinayo tababarada xirfadooda kor loogu qaaday oo saraakiisha iyo howlwadeenada dhammaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda waxaana uu ku booriyey in laga faa'iideysto casharadii halkan laga bartay aad aad ugu faraxsanahay runtii inaan kasoo qayb galo barnaamijkan furitaankiisa iyo xiritaankiisa inaan joogan runtii waa ku faraxsanahay Ee, markii aan hay-adda imidna waxyaabaha aan aada u dhiirigeliyo waxaa kamid ah in tababar loo helo saraakiisha waxaa weliba farxad ah runtii in ee, tababar loo helay hay-adda dhexdeeda lagu qabana taas waxaan isleeyahay way ka faa'iido badanta sababtoo adagta mararka qaar shan iyo toban iyo labaatan qofood in dibadda loo wado marka arrintaas waa dhiirigelinaa fursad kastoo lagu heli karo in tababar lagu qabto dalka gudihiisa weliba xaruntan lagu qabtana aadan soo dhaweynaa wada shaqaynta ayo nagala dhexeeya hay-adaha kale runtii waa dhiirigelinaa inaad wada shaqaysiin oo iyagana runtii ay ay nagala shaqeeyaan tababaro inaan helno annaguna tababaradii aan qaadanay inaan usii faa'iidayno runtii hay-adda aad iyo aad ay muhiim u tahay tababarada noocan oo kale ayaa waxay yihiin kuwo hay-addu ay doonayso inay sare ugu qaado xirfadda iyo aqoonta saraakiisha kala duwan ee hay-adda socdaalka iyo jinsiyadda dowladda kenya ayaa waxa ay soo bandhigtay qaar ka mid a ciidamada uga qaybgalaya howlgalka taageerada iyo xasilinta midooda afrika ee soomaaliya ciidamadan ayaa haatan tababar waxa uu ugu socdaa xerada dagaalka ee lerata ee degmada samburo tababarkan ayaa loogu talagalay in lagu diyaariyo ciidamada sida ay ugu shaqeynayaan nabad ilaalinta iyo xasilinta soomaaliya kenya ayaa sheegtay in ay u tababarayso xeeladaha la dagaalanka fallaagada iyo istiraatiijiyadaha ka jawaabista xaaladaha bini'aadantinimo wasiirka gaashaandhigga kenya sibon tua ayaa ku ammaanay dadaalka ciidamada kenya iyo sida dadaalka ciidamada kenya iyo sida ay uga go-an tahay xasiloonida iyo ammaanka gobolka hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ee neera ayaa xaruntii koow iyo tobanaad maanta waxa ay ka hirgelisay degmada kaaraan ee gobolka banaadir maxamuud nuur maxamed ayaa warkan muqdisho nooga soo diray degmada kaaraan ee gobolka banaadir ayaa waxay maanta ay noqotay degmadii koob iyo tobnaad ee laga hirgeliyo hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka soomaaliyeed ee neera waxaana munaasabadan ka soo qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan maamulka gobolka banaadir kan degmada kaaraan iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada degan degmada kaaraan ugu horeen halkan ayaa waxaa ka hadlay qaar ka mid ah dadka degan degmada kaaraan iyo sidoo kale guddoomiyaha ururka haweenka ee degmada waxaan leenahay hay-adda soo qabanqaabisay iyo dowladda federaalka oo haddii alma garatay in bulshada loo adeego in haddii alla idmaayo ilaahay ha ka- ha ka abaal maryaan leeyahay waana wax lagu faani karo xaqiiqatan sababta waxaa la sheegay in xataa wadada lagu dhadhow lagu tigi karo kaarkaas marka wax weyn oo lagu soo ziyaaro waayo waxaan leenahay marka aad iyo aaday umahadsan tahay hay-adda iyo haddii alla idmaayo iyo ragga ka dambeeya halkan ka salaamayaa guddoomiye ku-xigeenka een, gobolka siyaasadda iyo amniga iyobo waxaa kaloo salaamaya guddoomiyaha degmada waxaan kaloo salaamaya agaasimaha niira waxaa kaloo salaamaya guddoomiyaha ku-xigeenadiisa ee xogeeyaha salaan ka bacdi waxaan leenahay hambalyo waa ku faraxsannaha waa soo dhowaynaynaa kaarka waa u baahnayn meel dheeraan waa aadi jirnay diyaaraa u nahay waana soo dhowaynaynaa waana wax loo baahan yahay ilaaha noo keenay oo degmadayna noo keenay marka saas awgeed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhan kale goobta ayaa waxaa ka hadlay maareeye ku-xigeenka hay-adda niira cabdiraxmaan siciid axmed iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada karaan mudane faarax cadaani iyagoona sheegay in xaruntan laga hirgeliyey degmada kaaraan ee niira ay tahay fursad u soo hoyatay dadka reer kaaraan inaannu degmada kaaraan ka daafurno xafiiska hay-adda diiwaangelinta qaranku ay ku yeelanayso degmada kaaraan degmadani waxay noqonaysaa degmadii toban iyo koowaad ee aannu ka furno gobolka banaadir hay-adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranku waxay diyaar u tahay inay degmooyinka kale ee hadhayna sida ugu dhaqsiyaha badan le insha allah intaanay rabadaan dhammaan aannu ku soo gebagabayno
maanta waa maalin farxad badan heer kaaraan wakhti badan ay ay doonayeen in la soo gaadhsiiyey kaarka meelo badan ma gaari karno ayay nagu dhaheen codsigeeni maanta ayuu noo aqbal ayuu noo aqbala noo aq- ilaahay noo aqbalay insha allah waxaan rajaynaynaa bulshada degmada kaaraan inay kaarkan qaataan kaarkan wax lacaga maahan ha yimaadaano howlwadeennadan waxaan ka codsaa shaqada wada maadaama bil soo qaad lagu jiro in loo fududeeyo dadka markay yimaadaan broseska la marsiyana sida u dhaqsiyaa badan ay ku noqdaan si ay afar u samaysan lahaayeen insha allahu taasna waxaan ka rajaynaynaa hay-adda nira ee tiimka howlwadeennada wado dhammaan waxaan rajaynaynaa inuu si wanaagsan eh, noogu dhammeeyo een, shaqadaas quruxda badan kaarkan waa kaar muhiim waxaa ku xigi doono kii codaynta ayaa ku xigi doono wax kasta ayaa ayuu ayuu fududaynaa kaarkan ugu dambeyn gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka banaadir mudane maxamed axmed diiri yabooh oo ka hadlay munaasabaddan xarijarka xarunta cusub ee hay-adda neere ee ku yeeli doonta degmada kaaraan ayaa sheegay inay tahay fursad ay heleen shacabka reer kaaraan waa degmo aad iyo aad u ballaaran dad fara badan oo degan yihiin wakti inkama tegin reer kaaraan dabcan niira ayaga laftirkooda haddeerayba bilaabeenba inay dardargelin xoog la sameeyaan marka dee waktigii waktina waa haysatiin xafiis maaragtay weyn oo qurux badan oo loogu adeego dadkana Eh, hadda aan soo aragnana diyaaru idiin yahay marka waxaan isleeyahay haddii saddex bilood afar bilood waxaa laga yaaba inaad adinkoo dham isku diiwaan gelin kartiin ay dhiiga aa qaadan kartiin barakacayaasha ku nool gobolka banaadir gaar ahaan kaamanka barakacayaasha ee degmada kaaraan ayaa waxa ay codsadeen in gurmad gargaara lala gaaro iyada oo maanta kow ay ahayd bisha barakeysan ee ramadaan cabdulqaadir cismaan indhuuye ayaa warkan muqdisho nooga soo diray ii mahadsan baad mahadsan ramadaan uu jira haddaba la soomaya waa iska soomana ilaahay dartiisa isku soomanaa afur meel maku sheegno soomagna hilaabsanaa soomagna ilaahaya mahadna ilaahay warna siya walaalo ilaahay hejey ilaahay war keerna siya madumana ni aawayo fadaana waa maalinta koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan in badan oo ka mid a bulshadu waxa ay la daala dhacayaan sidii ay u heli lahaayeen nolol maalmeedkooda tiim ka socda dalsan t v ayaa u baxay sidii ay ugu kurgeli lahaayeen xaaladda ay ku sugan yihiin dadka barakacayaasha ah ee ku dhaqan kaamanka barakaca ee ku yaala degmada daniile ee gobolka banaadir saddex waax oo ay ku yaalaan in ka badan labaatan kaam ayaynu maanta tagnay innaga oo mid mid u waraysanay xaaladooda dhammaan dadka aan la kulannana waxa ay dalbanayaan in gurmad lala soo gaaro iyagoo sheegayo in aanay haysan anfur iyo suxuur midnaba waa kuwan qaar ka mid a bulshadii aanu kula kulannay waaxaha kurdamac tiida iyo halgan kuwaasi oo xeryo barakacyaala oo waaxahaasi ku yaal ku sugan waxaana ay ka waramayaan duruufaha nololeed ee ay la daala dhacayaan hooy ii waran see tahay xaaladda ka waran waa ii fiican tahay alxamdulilah maasha allah ilaahay aa mahadle haye bil ramadaanaan ku jirnaa waa baahanne dad dhib as haayaanne dhibaataa inta la joognaa bac ma haysano badar ma haysano bii ma haysano meel guud weyn liiraahaan ka soo bara kacni dhibaataa na hayso rafaadaa na haayo cawaqadaa na haayo marka ilaahay ilaahay amarkiisaa jira dhib waa iska eh, waxaan u baahannahay eh, naciim ilaahay aan u balnahay aan u baahannahay ani noolo naciimo rafaadka iyo dandarada aan ku jirno nalaga bixiyo aan iska rabnaa ilaahaa naga bixin karee nalaga bixiyo aan iska rabnaa haa dad dhibaato qabaannahay haa oo is awoodo haa haa goofkaanaan ku jiifaa waaka waxaan kuwaana aa gogol ii ah haa kanba aatee muslim aan haddaa hiraabtaan ka soo qaaday waaka siis u kala yaala waa ujeedaa muslinaan ka soo qaaday darintaan dhinoo kala qarirta muslinaan ka soo qaaday jirgaan biyo aan ku aroorno ma qabno digsi biyo aan sa- aan handaan guri ku karsano ma qabno marka dhibaatadaasaa na hayso iyagana bogooda wax qayr qaba laa geliyo annagana xala waxa waaye suxuur la'aanan seexanay cawadana nooma qar saarnee wax qayr qaba laa noo soo adeego wax qayr qaba laa noo soo adeego wax qayr qaba laa noo soo adeego sadma guulo laa siiyo waxa waaye ummadday u kaalmaysaa maqalnaya welinama soo gaarine allahna soo gaarsiiyo sadmayna soo gaar gurmad qayr qaba loo ku siiyo allah noo kaa keeno daruufta iyo baahida jirta waa u jeedaa xawada suxuurna ooma qar saarna ilaahay waxaan ka barna wiilashana duubay oo adinkana soo keen gaarsiiyey oo cabashadeena u sheegno codkeenna idin soo gaarsiiyana ayagana xasbuna allaahi xijaab allah xijaabo xasbuna allaahi wa nimca wakiila ayagana xijaab ilaahay allah geliyo allah xafido allah xafido cadowga allah ka qabto haadhaadaha allah ka qabto sadmana guul allah siiyo sadma guul allah siiyo sadma guul allah siiyo calaasha xoog hala hadlo waa ogahay waa la baahan yahay cod ha las yeelo ha lastiilo ha lastiilo ilaahay waxaan ka barina sadma dhagahay nagu maqli laheed allah siiyo baahidana haysa allah noo soo jilciyo allah noo soo adeejiyo naxariis boggeeda allah noo geliyo naxariis boggeeda juwarka shadana sarirta kadhigi gigi lam waay sarirta kadhigi waay yukaasna jee maanta ramadaan waaye anfurka ka waran afur ma haysano nin shilin ma haysano hataa moos loo soo gaaridaa male afur ma maxaa haysano leedahay bulshada soomaaliyeed ee ay ku daawanayso ha hay awno hay awno hayna awno hasaan kaas hayna galo hayna aawayo ilmoa inhoa mewa nagshana male ma shaqeey karo ma ruufii karo ma socon karo dhibkaas ma jiro
aad umaadsantahay ya hay
ilaahay weyn ka sokow inaan adinka magan idiinna waxaale waxaa noo awoodiin biyo musqul raashin wax kasto hadda waxaa noogu daran wax an ficil la cuni lahay biyo meelaha ka soo aruursataa bilsoon qaad waaye qofta qaraabo jirta ma qaraabo karto yaa marka ramadaanan ujeediin waxaan haysana mal raashin ma haysana anfac ma haysana waxaan haysana ma laha adigaa badan
biyi ma haysano beed ma haysano ramadaan oo luu jiraa haddaba la soomayaa waa iska soomana ilaahay dartiisa isku soomanaa afur meel ma ku sheegno waxaa walaalaha soomaaliyeed waxaan ka caaw- waxaan ka tuugaynaa inaa oo oo na soo gaaraan halasaan ugu jiraa meeshaan wallaahi wax ilaahay is ogima wax kalenta niyadda maku hayn laakiin ilaahay agtiisa wax maka dheera bulshada haddis ilaahay yaraa unuqad waxaa u baahanaa inaa nolol degdeg ee nolol keeno kaalmi fadaa faalmi in baahan hantina na aawiyo warnansiyo ya in baahan walaalo ramadaan waa maanta bihaa soomagna hilaabsanaa soomagna ilaahaya bahadna ilaahay warnasiya walaalo ilaahay hejey ilaahay warkeernasiya madumana ni aawiyo fadaano haysano mar dhawaan imaan masqul ma haysano raashiin ma haysano waxaan haysana male kaamle dhan waa iskarfaadsantaa masaakiinta inaa laga soo gaaro waay. hadda waxaan ku afurna ma haysano baako oon ma haysano joog dacas aan gashana ma haysano jidaan iska soo aruursanayna waxaan cuno waxaan cabno xanuunan haay caafimaad daro ilmaha waxay xanuunsan yihiin lacag halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar markana warka dibadda kooxda xagjirka ah ee xisbiga shaqaalaha kurdistan b k k ayaa sabtida maanta ah waxa ay ku dhawaaqday xabajoojin deg deg ah sida ay warisay warbaahin ku dhow kooxda tani ayaa ka dhigan inay kooxdu qaadatay hadalkii ahaa in ay hubka dhigto ee ka soo baxay xogaamiyaha xiran cabdulaahi ockland islamarkaana ah tallaabo weyn oo lagu soo afjarayo dagaalka afartanka sano ah ee ka dhanka ah dowladda turkiga ockland ayaa khamiistii ugu baaqay b k k inay hubka dhigto lana kala diro tallaabadaasi oo xukuumadda madaxweyne rajab tayyib erdogan iyo xisbiga mucaaradka ah ee taageersan kudirstan dem ay ka dhawaajiyeen in ay soo dhoweynayaan haddii lagu guuleysto tallaabadani waxa ay saameyn ballaaran ku yeelan doontaa gobolka iyada oo lasoo afjarayo colaad ay ku dhinteen in ka badan afartan kun oo qof tan iyo markii b k k oo hadda fadhigeedu uu yahay buuraha waqooyiga ciraaq ay bilowday kacdoonkeeda hubeysan kun sagaal boqol siddeetan iyo afartii warkii habeen dhegeystayaal ood kala socoteen idaacadda jowhar waa inaga intaa